kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda muqdisho qodobada warka habeenimo kuwooda ugu dooraroon waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle iyo odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ee tabashada ka qabay maamulkiisa oo heshiis ka gaaray khilaafkooda guddiga doorashada koonfur galbeed oo magaalada baraawe shahaadada musharaxnimada xildhibaan ku guddoonsiiyey lix iyo labaatan musharax dowladda soomaaliya oo maanta guddoontay gargaar uga yimid imaaraadka carabta sidoo kale warka habeen caawa waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweyne farmaajo oo maanta shan sano u buuxsantay iyo madaxweynaha somalilan oo madaxtooyada hargeysa ku qaabilay madaxda shirkadaha isgaar
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kuwooda ugu dooraroon waa talaado sideedda februaayo sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran sideeddii februaayo maanta oo kale labada kun toddobiyo tobankii magaalada muqdisho waxaa lagu doortay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maanta shan sano ayaa u buuxsantay
waxaan ku dhaaranayaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta u buuxsantay muddo shan sannadood ah inta uu xukunka joogay kadib markii uu ka libin keenay doorashadii febraayo sideedeeda labada kun toddobiyo tobankii ee ka dhacday caasimadda soomaaliya ee muqdisho
waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo walaalkay maxamed maan farmaajo oo noqonaya oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya
inkastoo ay dib u dhacyo doorasho jireen balse haddana waa madaxweynihii ugu horreeyey ee ugu wakhtiga dheeraa tan iyo burburkii dowladihii dhismay inkastoo madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisa ay dib u dhacyada doorashooyinka u sababeeyeen doodo badan oo ku saabsan heshiiskii doorashooyinka dalka oo ka dhex jiray golaha wadatashiga qaran oo shirar badan oo arrimaha doorashooyinka la xidhiidha ay ku kala yeesheen magaalooyinka dhuusamareeb iyo muqdisho kuwaas oo sii dheereeyey geediga doorashada dowladda ayaa qiilka ugu badan ee dib u dhaca doorashooyinka ku sababaysay qorshihii ay diyaarsatay oo la kala dhantaalay maadaama ay aad u quudaraynaysay in dalka laga qaban karo doorasho qof iyo cod ah sida farmaajo iyo xukunkiisa ay inta badan ku fikirayeen oo ay aaminaadooda siyaasadeed ku muujiyeen balse ugu dambayntii uu fikirkaas noqday riyo maalmeed guddoomiyihii guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka xaliimo ismaaciil xaliimo yari ayaa siddeedii labaatankii juun ee labada kun labaiyo labaatankii golaha shacabka ka codsatay in muddo saddex iyo toban bilood ah loogu daro si ay u dhammaystiraan nidaamka doorashooyinka iyadoo soo bandhigtay tilmaamo laba nooca sidaa darteed annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu feexayo oo ah baayilaytiliga islamarkaana six raacayna howlaha mudaysan ee sharciga ku xusan waxaan caddaynaynaa in ay doorashadaa ku dhacayso doorashada ku dhacayso nooca baayometriga ah ku qabsoomi karto muddo saddex iyo toban bilood ah oo ka bilaabanaysa julaay laba kun iyo labaatanka kuna dhammaanayso agost laba kun labaatan iyo kow mudane guddoomiye xildhibaanada sharaf kale waxaa hubaal ah in howlgalka doorasho ee nooca biometrika aan soo sheegnay ah uu waafaqsan yahay sharciga doorashada dhinaca howlgalka balse uu u baahan yahay waqti dheeri ka ah muddada sharcigu tilmaamayo iyo miisaaniyad baaxad leh
madaxweyne farmaajo oo ka hadlayay casho sharaf lagu gunaanudayay heshiiskii doorashada sagaal iyo tobankii seteembar labada kun iyo labaatankii ayaa sheegay inuu ka tanasulay mowqifkiisa ku aadan in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo kadib markii uu sheegay in ay xaaladda meel xun gaartay oo shanta maamul goboleed ay kasoo horjeesteen waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambaysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeenni uu lumo anoo ku adkaysanayo qof iyo codkii maxaa yeelay sharci baan ku taaginahay dastuur yaan ku taaginahay iyaguna ay yidhaahdaan ka qaybgeli mayno electionka oo waa qaadacnay waa boycot gareen macnaheedu waxay tahay somaliland de awal bay gaar u taagneyd markaana inaan waayo labadooda keliya maaheen shantoodaba waa isla socdeen aan idiin sheegay horteeda waxaa ii soo baxday marka aniga shaqada la ii idmiday aan u dhaartay oo la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horreysa ku hayo inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed markaasaa dowladnimo markaasaa dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa laakiin haddii dowladgoboleedyadii qaar ay leeyihiin annagu ma gelayno maxaan ka shaqaynay waxaan ka shaqaynay kala qaybin yaan ka shaqaynay tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado uuna soo farageliyo
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa baarlamaanka ugu baaqay inay ogolaadaan heshiiska doorashada wuxuuna samarsiin u diray guddiga doorashooyinka qaranka ee ay hogaamiso xalime ismaaciil xalime yarey baarlamaanka sharafta badan runtii muddo badan ayay kasoo shaqeeyeen hawshaan waana usoo dhabar adeegeen in dalka la gaarsiiyo qof iyo cod waana ku wada shaqeynay waana ku wada jirnay iyaga laftigooda inay u daneeyaan dalka inay dadkooda u daneeyaan inay maslaxadda xasiloonida u daneeyaan oo wixii annagu aan keennay ay nala qaataan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan u mahad celinayaa ugu dambays guddiga doorashooyinka madaxa bannaan oo ay guddoomiye ka tahay xalim yarey runtii shaqo fiican bay qaban guddigu shaqo fiican ay qabteen shan sano iyo lix sano ku dhowaad iyo runtii u tababaranayeen dhaqaalo badanaa ku baxay way aaminsanaayeen inay qaban karaan electionkan ama doorashadan laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa iyagana in waqtiga loo dheereeyo sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa baarlamaanka soomaaliya ka codsaday muddo kordhin laba sana ah oo loo sameeyo dowladdiisa wayna u codeeyeen codsigaas xildhibaanada baarlamaanka balse waxay muddo kordhintaas abuurtay dood weyn oo lagu kala qaybsamay iyadoo dalka uu galay xaalad dagaal balse markii dambe dib loogu noqday shirarka golaha wadatashiga qaran oo ugu dambayn lagu go'aamiyey inuu dalka aado doorasho ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa bishii abril dhammaadkeeda loo gudbiyey tukumiintiga heshiiska doorashada ee madasha wadatashiga qaran wuu ku go'aamin lahaa nidaamka lagu meelmarinayo doorashooyinka soo socda ee lagu dooranayo madaxweynaha soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya lixdii bilood ee lasoo dhaafay soomaaliya waxaa ka socday doorashada baarlamaanka iyadoo doorashadii aqalka sare kol hore lasoo gebagabeeyey waxayna hadda ballantu tahay in shan iyo labaatanka bishan oo toddobiyo toban maalmood ay ka harsan tahay lagu soo afjaro doorashada golaha shacabka oo aan ilaa iyo haatan laba meelood meelna la dooran soomaaliya ma jirto hay-ado adag oo ka hortaga kutuumashada dastuurka oo awoodi kara diidi karana in muddaxileedka aan hal maalin lagu darsan karin cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan waa tahay weli waxaad la socotaan warkayaga habeennimo dalsan muqdisho madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe xuseen oo muddo saddex cisha ah ku sugnaa beledweyn ayaa maanta magaaladaas kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka beesha xabaadle oo tabasha ka qabay maamulkiisa mustaf cali cadow ayaa warkan ka soo diray beledweyn
maamulka hirshabelle cali guudlaw xuseen iyo ku-xigeenkiisa yuusuf axmed agar dabageed ayaa kulan ballaaran la qaatay naqdoonnada iyo waxgaradka beesha xawaadle ee tabashada ka qaba hirshabelle madaxweynaha iyo odayaasha dhaqanka ayaa heshiis rasmi ah ka gaaray tabashada iyo diidmada ay ka qabeen hirshabelle iyagoona ku ballameen maanta wixii ka dambeeya laga shaqeeya midnimada iyo wadajirka dowladnimada madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaw xuseen ayaa ugu horreyn odayaasha dhaqanka ugu mahadceliyey kulanka uu la qaatay isagoona sheegeen wax kasta oo tabasha oo laga qabo maamulkiisa uu xallin doono madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed agar dabagee ayaa waxa uu sheegeen odayaasha dhaqanka beesha xawaadliya madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawi xuseen iyo xal rasmi ay ka wada gaareen tabashadii laga qabay dhismaha labaad ee maamulka hirshabelle shirkii weynaay ama kulankii beesha xawaadle iyo madaxweynaha hirshabelle ay maanta ku kulmeen saad og tihiinba ama ummadda soomaaliyeed ama beesha caalamkoogeed muddo hal sanaa iyo bilaa qabiilka xawaadlaha oo dadka hirshabelle ka dhexaysa ama qabiilaadka hirshabelle ka dhexaysa ka mid ah taba shay qabeen siyaabo kala duwana loo kala dhigdhigaayey dood dheer iyo dulqaad fara badan iyo isku tanasulaad fara badan waxaa ilaahay qadaray maalintii saddexaad ee lasoo dhaafay madaxweynihii hirshabelle in biloweyne lagu soo dhoweeyo dadka reer hirshabelle gaar ahaan kuwa reer hiiraan gaar ahaan kuwa biloweyne jooga kusoo dhoweeyaan qalbi furan gacmo furan si amniya wanaagsan ay kusoo dhoweeyaan asigana dee si sharaf leh ayuu uga mahad celiyey soo dhoweyntii maantana dee qabiilkii xawaadlaha oo dadka hiiraan qabiilaadka hiiraandiga ka mid ahay iyo madaxweynuhu waa kulmeen waa wada hadleen dhowr qodoboon hadda inaan aan hebel hebele aan rabin kulligoodna wada macquul ahay ayay madaxweynaha ka codsadeen ayagoo ka raaligareeyey wixii halkii sano dadka xawaalaha qofba si uu sheegaayey ayagoo ka raaligareeyey kula heshiiyey qodobka koobaad wixii la soo maray in laga gudbo haddana la wada shaqeeyo dowladnimada hirshabeeloo ka dhexaysa hirshabeellana qof walba kaalinteeda ka buuxiso qabiil ahaan waxay u codsadeen wax kasta ee qabiil ahaan u codsadeen ay madaxweynaha hordhigeenna madaxweynaha khayr allaha siiye waa aqbalay waa ballanqaadiyey asigoo qodob kasta munaasabadiisa ku soo aadinaha iyo sida maaragtay oo ku sharci garooba sidaasaa lagu heshiiyey sidaasaa lagu faatixaystay qalbigaa leysku furay waa leys cafiyey waa lees aqbalay waa lees iimaansaday guul iyo barwaaqo iyo bashbash iyo hirshabeelloo mida iyo hirshabeelloo horumarkeeda iyo amnigeeda wixii haddaa ka dambeeya laga wada shaqay doono dadkay ka dhexaysaana gacmahay isqabsan doonaan ayaa lagu heshiiyey lagu faatixaystay madaxweynaha iyo qabiilkii xawaaley maanta wada kulmeenna wax kasta ay ka hadleen waa ka heshiiyeen ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay nabadoon cabdi xaaji oo ka mid ah nabadoonnada beesha xawaadle isagoona sheegay in madaxweynaha hirshabelle cali guudlaaw xuseen ay u gudbiyeen tabashada ay ka qabeen dhismaha labaad ee maamulka hirshabelle sidoo kalena la isku afgartay in wax kastoo tabashaha wadahadal lagu dhammeeyo odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan gaar ahaan beesha xawaadle maanta aan la kulannay madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe khilaafyadii iyo dhibkii iyo xumaatadii jirtay aan isla soo gebagabayno meel isla meel dhignay madaxweynuhuna uu yidhi beesha xawaalo waxaala waxay tabinaysa hirshabelle waa ka diyaar wixii horetana xabaal aan ku yusuf cali cabdow dalasan t v baladweyne
mahadsanid waryahayga mustafa cali caddo oo warkan ka soo diray magaalada beledweyn madaxweynaha aan idhaahdee guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta lix iyo labaatan musharax oo ka tirsan amaba ka mid noqonaya baarlamaanka cusub maanta shahaadooyin ku guddoonsiiyey magaalada baraawe ibraahim mayo ayaa kasoo waramay magaaladaas loogu talagalay in lagu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee magaalada baraawe ayaa maanta shahaadooyinka musharaxnimo waxaa lagu guddoonsiiyey xubno ka tirsan musharaxiinta u taagan inay qabtaan kuraasta yaalla magaalada baraawe waxaana musharaxiinta maanta kuraasta la guddoonsiya ay gaarayaan ilaa iyo saddex iyo toban kursi oo lix iyo labaatan qof u taagan islamarkaana shahaadooyinkooda la guddoonsiiyey dadka maanta shahaadooyinka la guddoonsiiyey waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ambasador cali maxamed sheekh xasan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed yuusuf xasan weliid shaqada maanta guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ee siida ay qabteen waxaa warbaahinta u faahfaahiyey gudoomiyaha guddiga islamarkaana sheegay in maalinta beri ah magaalada baraawe ay si toosa ugu bilaaban doonto doorashada golaha shacabka maanta oo ay maaragtay eh, si- sideedda bisha februaayo laba kun iyo labaatanka ay tahay waxaa si habsami linoogu dhammaaday eh, saddex iyo tobankii kursi ee aan shaacinay sideed iyo labaatankii january 2022 kuwaasoo deegaan doorashadooda ahayd eh, deegaan doorashada labaad ee magaalada baraawe saddex iyo tobankii kursi eh, waa wada shaacinay Eh, wa- dadkii way soo sharaxeen dhammaan waxaa la guddoonsiiyey intii soo sharaxday musharaxiinta waxaa la guddoonsiiyey shahaadooyinkaa la guddoonsiiyey Eh, sida jadwalku uu noogu qornaa berito waa arbaca ah Eh, sagaalka bisha waxaa noo ballansan inaan qabanno saddex iyo tobanka kursi eh, toddoba kursi oo ka mid ah maalintii xigtana waxay noo ballansan haddii aan la yidhaahdo oo ilaah laga helo lix kursi oo ka mid ah Eh, sidii aan filaynay magaalada baraawe si ka fiican ayay noogu dhammaatay Eh, dhinaca amniga iyo dhinaca la shaqaynta dadka maamulka iyo dhammaan sidii aan filaynay si ka fiican ay noogu dhammaatay insha allah waxaan rajaynaynaa kuwa soo socdana sidaan si ka duwanba iyo si ka fiicanba inay noogu dhammaan doonaan Eh, si habsamay noogu dhammaatay waana mahadsantihiin insha allahu beritoole doorasho maya maya wax eh, wax caqabado aan la kulanno ma jirno sidii aan filaynay si ka fiican ay noogu dhammaatay Eh, jadwalka sidii aan ku asqaynay ayuu noogu dhammaaday sida adagtaanta eh, waqtigan hadda aan marayno dhammaan eh, eh, saddex iyo tobankii kursi musharaxiinta lix iyo labaatan kursi ah soo sharaxday shahaadooyinka waa la guddoonsiiyey Eh, si fiican ay noogu dhammaatay
kan waa magaalada baraawe howlkan maalinta beri ah waxaa la filayaa inay si toosa ugu bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya iyadoona maalinta beri ah ugu horreyso jadwalku uu yahay in toddoba kursi halkan lagu doorto ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan howlka doorashada magaalada baraawe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed
warkaas ibraahim mayow baraawe ka soo diray wararkayga habeennimo ay ugu dambeeyeen ciddii ay wararkeenu seegaan isagoo maqal iyo qoraal ah bartaan internetka ku leenahay radio dalson dot com ayay nagala socon karaan insha allah
wararka la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matanin warlahelyaabaha talal hel